galab wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis bisha juun ay tahay labaatan sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn nin ayaa maxkamad la soo taagay kadib markii lagu eedeeyey hanjabaado qaraxyo oo been abuura magaaladan melbourne madaxa ururka xisbulla ah ee dalka lubnaanna waxa uu hanjabay jasiiradda cyprus markuu khudbo ka jeediyey dalkaasi lubnaan nin ayaa maanta maxkamad la soo taagay kadib markii la sheegay inuu bixiyey hanjabaad bambaano ah taasoo xirtay qaybo ka mida magaalada melbourne bartamaheeda galabtii arbacada ahayd ninkan oo soddon iyo saddex jira ayaa waxaa lagu soo oogayaa tiro dembiyaha oo ay ka mid yihiin inuu haystay walxaha qarxa inuu sameeyey been abuur ah in bombo markaasi ay meesha ku jirto ka ganacsiga daroogada iyo inuu hub haystay iyo sidoo kale waxyaale uu ka faa'iiday dembiyo la galay nin ayaa dhintay kadib muran ama rabsho dhex martay dad gawaari ku watay xaafadaha xaafad ku taala galbeedka magaalada sydney wararka hordhaca ayaa sheegaya in nin labaatan iyo toddoba jira oo watay dharka berbirqa ee muuqda uu gaari ku jiiray wadada jersey road ee xaafadda blacket sagaalkii subaxnimo saaka oo khamiis ahayd ninkan ayaa isla goobta ku geeriyooday madaxa ururka xisbullah ayaa u hanjabay israa'iil iyo jasiiradda qubrus mar uu khudbo ka jeediyey telefishinada waddanka lubnaan tan ayaa imanaysa maalin uun kadib markii ergey sare oo maraykana uu saraakiisha halkaasi kula kulmay isagoo isku dayaya inuu xiisadda markaasi dejiyo xisbullah ayay sideedii biloodoo u dambeysay xabado iyo gantaale isdhaafsanayeen israa'iil intaas oo ahayd wakhtiga uu socday dagaalka khaza madaxa xisbullaahi sayid xasan nasrallah ayaa khudbadiisa ku sheegay in meelna aysan ammaan ka noqon doonin gantaalahooda iyo darownada diyaaradaha markaasi aan qofna wadin haddii israa'iil ay sii kordhisa ayuu yidhi colaadda gobolka wuxuu si gaara farta ugu fiiqay jasiiradda qubrus oo uu sheegay inay u ogolaanayeen israa'iil inay isticmaalaan garoomadooda diyaaradaha sidoo kalena saldhigyo ay militariga israa'iil markaasi dhoola tusiyo ku sameynayeen boqolaal qof ayaa lasoo sheegayaa inay dhinteen inta lagu jiro xajka sanadkan ee dalka sacuudi carabiya liis la marinayo baraha bulshada ama dhanka internetka ayaa muujinaya in ugu yaraan shan boqol iyo konton qof ay geeriyoodeen shantii maalmood ee xajku socday gobolka louisiana ee dalka maraykanka ayaa noqonaya gobolkii ugu horreeyey oo dalka maraykanka oo iskuullada dowladda ka dalbanaya in la saaro ama la dhigo waxa loo yaqaano ten commandment oo ah tobanka tiir ee diinta masiixiga ama krishtanku ay ku salaysan tahay wixii hadda ka dambeeya ayaa la yiri boord ayaa la dhigayaa ama la surayaa galaas walba oo iskuullada ah laga soo bilaabo sanadka koowaad ilaa xataa jaamacadaha ay dowladdu lacagtooda bixiso inkastoo baa layidhi boodharkan aysan dowladdu lacagtooda bixin doonin ee lagu bixinayo lacago dad gaara ay ku deeqeen saadaasha hawada barito magaalada melbourne waxaa dhici kartaa layihi in roobab ka da-aan afar iyo toban digrii sydneyna waa roobab toddobiyo toban digrii bay gaaraysaa halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah